geeko oo eh tum'i lamada agoosta way ballan asteeyeen tieta maalinta dhallinyarada adduunka xaflado shal dubanyo laka qobadi meelo badan oo soomaali ku mid ah oo la kaxusaayay maalintan magaalada baydhabo oo xarun ku-meel garan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya geeka laka qobadi munaasabad laka maamusaay maalinta dhallinyarada adduunka xafladan la kaxusaayay maalinta dhallinyarada adduunka ee baydhabo laka qobadi isla markaasniha qaban qaabiyeen dhallinyarada baydhabo way baa ku qeyb galay wasiiro ku tirsan koonfur galbeed xildhibaano hogaamiyaalka dhalinyarada gobolka i degmada hogaamiyaalka hanraabta gobolka i degmada i qeybo shalduban ee bulshada guddoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo maxamed oo uusan ka horeymi laysku hadal iyo weyba uusa faahfaahin kooban kubiyey maalintan qiimoya in la taa dhalinyarada ka nool adduunka gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed geedka maalintii una dhahayaan malayamniyata oo lakamaqi daray dhalinyarada adduunka kumadeena in ciidan ku maxajiliyaan martida meel la raadiyo si sharafta leh aanay kula qiib galeen oo geedkani la dabaal degahaya maadaama eta maalintii tahay ciidan ku maxajiliyaan markiin ka horeyta mar lamaad mar kood iyo mar saddexaad ee wali kale maxad balaaran siyaana cid allah la idi gaangni kula jeysati dabaal degayn oo ciidanka faraasana ee marka dheerada wan maalin maalintan waa kulley tumay lamada bala agoost adduunyada dhan wala jara xafladan oo kale ama dabaaldeg cunoona haddii aanu dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed magaala madaxda baydhabo haddii aanu dhalinyaradii geedka wala unon tiniska coin waliba ane unoona meel la raashiyan kumad eena dhalinyarada caalamka la sheego ninku lahayna gaas ninku lahayn meel la raash ninku qurux badanayn ninku fikir badanayn dhalinyarada kumad eena saas dartee ani farxadii tan geedka aniska coin ya barnaamijkayn meel la raash ya kisaabsanyi dabcan dhawadaaga doona dad kastoo saaxiibadayn eh haddii lahaada lahayn dadka dibida jara iyo dadka gudaada roogan dhammaantii oo lilana farxad wanaagsan ambalyo lana geedka maalintii dhalinyarada eeta intiya dareertay munaasabada wayba meelays hadalla isu dhine oo hambalyo buraarujin eh iyo meelays ku jeediyeena guddoomiyaha degmada hanraabta hawse kor ali iyo guddoomiyaha hanraabta gobolka baay maamo muraayi madeera dhalinyaro haddii injarna meel dhisan ma jarto wali fadaane ini waktigan kufaa'idaystaan ini walaalnyahin waktigan kufaa'idaytaan ini saas camal may la raayis amniga ku qayb qaadatan haddii walyar una niska kooyanan lahayna maamulka koonfur galbeed haddii degmadun baydhabo culays intii usa saar walyar abiya injarna maratum ikoosa ibar haddii la deer una dhan idoo ka roorani lan la dilay hatan hamiga beledkan bahaane wali lana caweeyaha in yalana beledka ka dareerana eed iyada may raayisa farxad winginka ate may eedun kudadaasana mar ila isati afar mayraysin baraarujey ini ammaanka i qabyaalad ammaanka ini kudadalan qabyaaladana mayraha inuu reebtaan ee dhulka barwaaqaysan anta dhalinyare oo geeka lanko mayrahayse hogaamiyaw waa arde booroy wasaga kajeer arde waan dhamaaya dacwalka mayrahayse maalinta intaasan dilaay wasagaasu ini walaas isku ilaalaa isagoo ishirin langna mayrahayse makufadaasaan baawalko mayrahayse inti halhal doorar isugahantaan kashinka nookakaadaan ti dhalinyare ufaday taasu maskaxdinga liimbaahanyi muruginga liimbaahanyi
gabagabadii weyba meelasku hadalay wasiirka dhalinyarada iyo sboortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali cabdulaahi cabdi cumara maalinta tan caalamiga ah ee dhalinyarada meel kastay kaga nool yihiin dunida waan u hambalyeynayaa maalintani waa maalin la rabo in lala xuso la tilmaamo la muujiyo hadba sanad waliba isbeddelka ku yimid dhalinyarada dunida maalintii ugu horeysay ama sanadkii ugu horeeyey ee la design gareeyey ama la qaabeeyey ee laysla gartay in la qabto munaasabadan waxay ahayd kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashan sanadkaasi wuxuu ahaa sanadkii laysla gartay oo ay dhalinyarada adduunka iyo ururada caalamiga ah iyo kuwa united nationka ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay isla qaateen in ay maalintani laba iyo tobanka agoosto noqoto maalin ay dhalinyarada caalamku leeyihiin munaasabadan la kuxusaayo maalinta dhalinyarada adduunka iyo weybaha kabeega maase xusye xillo dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed iyo haysata dhibaato iyo kumidata shaqalaan walbarashalaan weybanataasiyo kakalifaase intinaftiyo iyo in huran bado